mustacfadiga waxay leeyihiin balma ku leyli warnahaari khayaanada habeenkii iyo maalintii aad samaynayseen taasaadna lugoyse sidaad noo lugayni lahaydeen baad habeenii maalin ka shaqaynayseen waad tashanayseen dhallinyaradan seen u lugoynaa ayaad ku tashanayseen tii baadna lugoyseen kaadheed ku dhacday bal makru leyli makru fi leyli bay weye macnihi wayaa saaxiibayi sijni nabiyullaahi yuusuf qoladii uu ugu tagay xabsiga yaa saaxiibayi sijni waxay ka dhigan tahay yaa saaxibayni labada saaxiibka ahow fi sijni xabsiga dhexdiisa saaxiibka ku ahow walidaafatu nawcaani idaafada laba nooc weeye lafdiyatun wa macnawiyatun lafdiye iyo macnawiye idaafada labadaa ayay u qaybsantaa wallahu aclam sal allah wsl wbaaraka bilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin walidaafatu nawcaani lafdiyatun wamacnawiyatun fallafdiyatu daabituhaa amraani an yakuuna almudaafu sifatan wa an yakuuna almudaafu ilayhi macmuulan litilka asifa waxaan ku soo jirnay baabu makhfuudaati alasmaa'i asmaadii la khafdinayey waxaan soo sheegnay saddex arrimood ee asmaada khafdiya xaraf iyo idaafo iyo taabicnimo xaraf waa ka soo baxnay idaafaan ku jirnay waxaan soo sheegnay labada ismiya laisu idaafaynaya ismiga hore mudaaf baa la yidhaahdaa axkaam ayaa u waajibta axkaamta u waajibina waxaa ka mida weligii inaan la tanwiinin karin nuun icraabka raaci oo taniyada iyo jamcu mudakaru saalim nuuntiisii weeyaane inaan la gelin karin inoo la xadfayo mudaafu ilayhigana waxaa u waajibayaa weligii in la jaro majruur uu noqdo maxaa jaraya saddex qool ayaa la isugu khilaafsan yahay qoolka ugu raajixsan mudaafu ilayhiga waxaa jarayaa mudaafka mudaafu ilayhiga majruur weeye mudaafkaana jari haddaba labada ismiya laisu idaafaynayo idaafada laba qeyb ayay u qaybsantaa lafdiyatun wa macnawiyatun lafdiyatun idaafo lafdiga ku saabsan ku hadalka ku saabsan iyo wa macnawiyatun idaafo macno keeni labadaa qeyb ayay u qaybsantaa idaafada lafdiyada la yidhaahdo laba arrimood haddii la helo mudaafka hal arrin haddii laga helo mudaafu ilayhigana hal arrin laga helo labadaa arrimood haddii la helo idaafada waxaa loo yaqaanaa lafdiyatun hayru maxdatinna waa la yidhaahdaa waayahay labadaas arrimood waxaa weeye mudaafka waa in uu yahay wasfi wasfina waxaa loo jeedaa ismi faacil ismi mafcuul amhilatu lmubaalaqa sifa mushabbaha ayaa loo jeedaa afartaa arrimood sifada mushabbahada waxoogaa khilaaf ku jira ee mudaafka wasfi haddii uu noqdo ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amhilatu lmubaalaqa iyo sifa mushabbaha uu noqdo mudaafu ilayhigana macmuulun litilka sifa uu noqdo macmuulun litilka sifa waxaa loo jeedaa sifadan la idaafeeyey inta aan la idaafaynin ismigan loo idaafeeyey sifadaa ku camalfali jirtay oo mafcuulu bihinnimay u nasbin jirtay ama faacilnimay ku rafcin jirtay sifa mushabbaha haddii uu yahayna faacilnimay ku rafcin jirtay ismi mafcuul hadduu yahayna naa'ibulfaacilnimay yuu ku rafcin jiray ismi faacil iyo amhilatulmubaalaqa hadduu yahayna mafcuulu bihinnimuu ku nasbin jiray ilaa ismi faacil iyo amhilatulmubaalaqa marfuuc looma idaafeeyo mansuubka loo idaafeeyaa waayahay labadaa arrimood haddii la helo mudaafka oo sifo ah mudaafu ilayhi wa macmuulun litilka sifa qabla alidaafa ahaa labadaa arrimood haddii la helo idaafadaa waxaa loo yaqaanaa lafdiyatun lafdiye waxaa loo leeyahay mudaafka mudaafu ilayhiga wuxuu ka faa'iidaysani oo keli ah takhfiifu lafdi lafdigoo la fududaynayo oo daaribun zaydan daaribun ismi faacil weeye zaydanna waa mafcuulkiisi mafcuulkii baad u idaafaysay oo daaribu zaydin baa tidhi daaribu zaydin idaafadan lafdiye weeyaanoo daarib waa ismi faacil waa wasfi zaydna ismigan faacil mafcuulkiisiioo loo idaafeeye wey haddaba idaafadani waxay faa'iidayni lafdigoo la fududaynayo daaribun zaydan waxaa ka fudud daaribu zaydin in la yidhaahdo ina allaaha baaligun amrahu iyo in allaha baaligu amrihi laba qiro weeye baaligu amrihi baana ka fudud idaafadaa fudud waayo tanwiin dhanaa meesha laga xadfaya waayahay haddaba idaafada waxaa lafdiye loo leeyahay idaafadani waxay faa'iideynay takhfiifu lafdi ku hadalkaa la fududaynayaa bas idaafada waxyaabihii lagu yaqaanay oo mudaafka in uu faa'iidaysto mudaaf mudaafka in uu faa'iidaysto kana faa'iidaysto mudaafu ilayhiga macrifanimo ama khaasnimo inuu ka faa'iidaystaa la yaqaanay ma faa'iidaysanaya kani oo idaafadu haddayan lafdiye ahayn oo macnawiye ay tahay musanifkaasoo wadaaye mudaafka mudaafu ilayhigaad eegi mudaafu ilayhiga hadduu macrifo yahay mudaafka macrifuu noqoni oo gulaamu zaydin baa tiri gulaamu zaydin gulaam macrifo weeye macrifanimada xagguu ka keenay gulaam zaydka loo idaafeeyuu ka keenay oo mudaafkani wuxuu faa'iidaystay maadaama mudaafu ilayhigiisa macrifo u yahay macrifanimuu faa'iidaystay mudaafu ilayhiga hadduu nakiro yahayna khaasnimuu faa'iidaysani takhsiis buu faa'iidaysani oo gulaamu rajulin marka aad tidhaahdo gulaam wuxuu faaiideyna faa'iidaysanay khaasnimo oo rajul inta aan loo idaafaynin gulaamun keli markuu ahaa addoon cidduu doonaaba addoonha u noqday ayuu macnaha ahaa gulaamu rajulin marka la yidhaahdana gulaamu imra'atin ayaa baxay oo gulaamka wuxuu khaas ku yahay rajul mudaafu ilayhiguuna ka faa'iidaystay haddaba idaafadu marka ay macnawiye tahay shay caqliga lagu garanayo ayuu mudaafka faa'iidaysani oo muxuu yahay macrifanimo ama khaasnimo mudaafu ilayhiga hadduu macrifo yahayna mudaafka macrifuu faa'iidaysani mudaafu ilayhiga hadduu nakiro yahayna khaasnimuu faa'iidaysani labadaa arrimoodna waa macnawi waa macna waa wax caqliga lagu garanayo idaafada macnawiyo weeye sidaa ayaa loola jeedaa lafdiyo weeyena waxaa loola jeedaa takhfiifu lafdi lafdigaa la fududaynayaye mudaafka mudaafu ilayhiga macrifanimo iyo macrifanimo iyo khaasnimo midna kama faa'iidaysanayo saxiix waa la fahmay walidaafatu nawcaani lafdiyatun mid lafdiga loo nisbeeyo o lafdiga lagu fududaynayo iyo wamacnawiyatu mid macnaha loo nisbaynayo falafdiyatu lafdiyada daabituhaa lafdiyada daabitkeed amraani laba arrimood wey an yakuuna almudaafu mudaafka waa inuu yahay sifatan horta wasi waa inuu yahay ismu faacil ismu mafcuul amhilatu mubaalaqa sifa mushabbaha wa an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafu ilayhigana waa inuu yahay macmuulan mid lagu camal siinaya litilka sifati sifadaa lagu camal siinayo oo sifada waa inay ku camalfali wاlmuraadu ujeeddada bisifatin waxaa looga jeedaa ismu اlfaacil naxwu daaribu zaydin wasmu اlmafcuul naxwu madruubu اlcabdi wasifaة اlmushabaha naxwu xasanu اlwajhi amhilaة اlmubaalaqana muusan sheegine ismiga faacil yay la mid tahay oo ismiga faaciluu ku dhex sheegaa wاlmacnawiyatu macnawiyadana maakii weeye intafaa laga waayu anfoomay fiiha dhexdeeda waxaa maqnaaday alamraani labadii arrimoodba mudaafka sifa ma aha mudaafu ilayhigana macmuulun litilka sifa ma aha labadii arrimoodba waa la waayey naxwu hulaami zaydin wey hulaamhee sifa maaha waa ismi jaamid ah zaydna macmuul uma uusan ahayn hulaam qabla alidaafa awil awalu ama kii horaa la waayey mudaafka ayaan sifo ahayn mudaafu ilayhiga macmuul wuu yahay oo mudaafkaa ku camalfalayaa qabla alidaafuuna ku camalfali jiray laakiin mudaafkaan sifo ahaynoo waa masder naxwu ikraami zaydin oo kale ikraam zaydi ikraam waa masder zaydna waa macmuulkiisii waa faacilkiisii ama mafcuulkiisii labadaba waa noqon karaya masdarun mudaafun lifaacilihi ama masdarun mudaafun limafcuulihi ikraami zaydin zayd ikraamidiisa haddii aad tiro waa masdarun mudaafun lifaacilihi ikraami zaydin zayd ikraamka la ikraamaya haddii aad tirana waa masdarun mudaafun limafcuulihi mid kastoo tidhaahdaba mudaafu ilayhiga macbuulun lilmudaaf weeye qabla alidaafa mudaafka ayuu qowla alidaafa macmuul uu ahaa mudaafkase wasfi ma aha waa masder marka idaafada waa macnawiya ee lafdiya ma aha awi haani ama kii amarkii labaad ayaa la waayey mudaafka hore wasfi wuu yahay oo wasfinimo waa laga hayaa laakiin mudaafu ilayhiga macmuulkii macmuul uma aha mudaafu ilayhigani qabla alidaafa sifadan meesha taallee mudaafka ee macmuul uma uusan ahayn oo sifadii waxaa loo idaafeeyey waxaan macmuulkeeda ahayn wixii ay ku camalfali jirtay waxaan ahayn ayaa loo idaafeeyey naxwu kaatibulqaadi wey qaadiga kii wax uu qorayey kaatib waa ismi faacil alqaadise mafcuulu bihigiisi ma aha waayo waxa la qorayo qaadiga ma aha qaadigaa wax loo qorahay shaygii mafcuulu bihiga noqon lahaayee qaadiga mafcuulu bihiga u noqon lahaaye waa wixii la qoraye wuu xadfan yahay kaatibul asmaa'i haddii aad dhihi lahayda asmaada kii qoraya dee mafcuulkiisaa loo idaafeeyey ahaan lahaydo asmaadaa la qoraya kaatibul qaadi qaadiga lama qorihaayo qaadiga karaanigiisi weeyaano waa ninkii wax uu qorayey saxiix soo maaha marka kaatibkan ismi faacil wuu yahay mudaafka alqaadiise mafcuulkiisi ma aha oo waxaan mafcuulkiisii ahayn ayaa loo idaafeeyey idaafada waa macnawiya كاتب القاضي iyo كاسب عياله iyo waxaas wa tusamma waxa lagu magacaabaa hadii idaafatu idaafadan macnawiyada waxa lagu magacaabaa mahdatan idaafa mahdana waa la yiraahdaa mahda maxaa loo leeyahay waxa loo leeyahay si fiican u dhageyso ma dhib badana idaafadii lafdiyada ahayd lafdiye maxaa loo yiri takhfiifu lafdi ayay idaafada faa'iideynaysaa lagu waday soo ma ahayn macnawiyadana macnawiye waxaa loo yidha wax caqliga lagu garanayo macno faa'iidaynayo mudaafka mudaafu ilayhiga macrifanimuu ka faa'iidaysanaya ama khaasnimuu ka faa'iidaysanaya haddaba idaafada lafdiyada ah hayru maxdatin baa la yidhaahdaa macnawiyadana maxdaa la yidhaahdaa waxaana loo jeedaa maxdun waa wixii baraxla waxaa baraxla loo leeyahay idaafada macnawi ee macnawiyada ah mudaafka iyo mudaafu ilayhiga way isku xigaan oo ghulaamu zaydin wey lafdiga way isaga xigaan lafdiga ha isaga xigaanee taqdiirtana way isaga xigaan oo taqdiirta wax u dhexeeyaa male mudaafka iyo mudaafu ilayhiga hulaamu zaydi waa yahay maxda idaafadaa idaafanimada ku cad oo wax u dhexeeyaa lama arko wey macnihi idaafada lafdiyada hayru maxda la yidhahda hayru maxda waxaa loo leeyahay wasfiga macmuulkiisa marka loo idaafeeyo mafcuulkiisa yaa loo idaafeeyey faacilkiyaa dhexda ku jira زayd daaribu camrin baa tihi زaydu in allaha baaligu amrihi baaligu ismi faacil soo ma ahan amridana waa mafcuulkiisii oo loo idaafeeyey hee baaligan ismi faacil weeyaanoo faaciluu qaadanaya faacilkii awi damiiru mustatirun iihi iihi iihi haadaas xaggeed u celin haysa baaliguu ku qarsoon yahay macnaha amrihiida intaadan gaarin yuu baaliga ku dhex qarsoon yahay faacilkii saxiix soo maahan mudaafu ilayhiga amrihiida ah iyo baaliga waxaa u dhexeeya faacilkii oo ku dhex qarsoon baaliqan dabayaaqadiisa ma la fahmay haddaba mudaafka iyo mudaafu ilayhiga lafdiga way isaga xigaan laakiin taqdiirta isagama xigaan taqdiirta waa la kala faslinhaya oo faacilkiyaa kala faslinhaya hayru maxda waxa loo leeyahayna waa sida idaafada macnawiya maxda waxaa loo leeyahay lafdiga sida ay isaga xigaan ayay taqdiirtana isaga xigaano waxba uma dhexeeyo وتسمى هذه الإضافة محضة وتفيد وحي فائديسا إضافة محضة تعريف المضاف مضاف إنه معرفة النغض إن كان المضاف إليه مضاف إليه معرفة هدئية نحو غلام زيد غلام معرفة النغض وتخصيص المضاف مضاف كخصيص دي فائدين إن كان المضاف إليه نكرة هدئية نحو غلام الرجل وأما الإضافة اللفذية إضافة لفذية ضاهيد فلا تفيد فائدين ميسو تعريفا تعريف ما فائدينيسو ولا تخصيصا تخصيصنا ما فائدينيسو وإنما تفيد وحي فائدين التخفيف فضودين في اللفظ كهذا الكلا فضودين وتسمى غير محضة ولينا هذا غير محضة وحلولي هين واشك نسمعها والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة mudaafu ilayhiga majruur inuu yahay waa geedka go-an laiskuma khilaafsana muttafaq weeye majruur ha ahaadee maxaa jaraya saddex qol ayaa laisku khilaafsany mudaafka mudaafu ilayhiga mudaafu ilayhiga mudaafkaa ku camalfalayoo jaraya qolka ugu raajixsanee ugu xooga badan wey maya mudaafka waxaa jarayaa xarafka meesha ku qadaran ilaa waxaan nidhi labada ismi marka la isu idaafeeyo bimacnaa min ama bimacnaa lam ama bimacnaa fiibay iyo idaafadu qabtaa soo ma ahan xarafkaa muqadarkaa jaraya qool labaad weeye qool saddexaad idaafadaa jari caamilku waa macnawi oo caamil caqliga lagu garanayo sida ibtidihiyoo kale caamil macnawi ee weeyaanoo mudaafu ilayhiga waxaa jarayaa idaafada isu tiirinta labada ismi la isu tiiriyaa jari qolka ugu raajixsanna waxa weeyaan mudaafu ilayhiga waxaa jirayaa mudaaf oo gulaamu zaydin waxaad leedahay zaydin mudaafun ilayhi majruurun bilmudaaf mudaafkaa lagu jiray wa calaamatu jarihi kasratu daahira wasaxiixu ana almudaafa ilayhi mudaafu ilayhiga majruurun waa la jaray bilmudaafi mudaafkaa lagu jaray laa bilidaafati laguma jiray walaa laa bilidaafati walaa bilxarfi اlmuqadar xarafka muqadarkana laguma jirin wa taabicu lmakfuudi makfuudka kii la raacinayay ya'tii fi tawaabici tawaabicduu ku imaani doonaa kaa dhib male yacni wuxuu ka baxay asmaadii ee la khafdinayee la jarayey saddex arrimood mid unbaa jarayaan nidhi xaraf idaafo iyo taabicnimo xaraf wuu ka soo baxay mudaaf mudaafu ilayhina wuu ka soo baxay oo majruur oo mudaafka uu jaray wataabicu lilmajruurina tawaabicduu ku imaan doonaa intaasuu u jeedaa baabu icraabi alafcaali afcaasha icraabkeeda ayuu u baab yahay musanifka wuxuu soo dhammeeyey asmaada icraabkeeda taabic keliya haray asmaada la rafcinayo iyo asmaada la nasbinayo iyo asmaada la khafdinayo khalaas wuu ka soo baxay wuxuu bilaabayaa afcaasha icraabkeeda afcaasha la rafcinayo la nasbinayo la jasminayo intaa marka uu ka hadlana tawaabicdii buu ka hadli doonaa bad kaluu markaa kadib u gudbi doonaa asmaa camalfasho iyo waqaf iyo wa tanaasuc wax la yidhaahdo iyo waxa ujeedaa ha tanaasuci waxaasuu ka hadli waqaf baa una u dambeeya insha allahu tacala waan arki doonaa cadad iyo waxaasuu ka hadli doonaa baabu icraabi alafcaali afcaasha icraabkeeda ayuu u baab yahay taqadama waxaa soo hormaray anna alficla ficliga alaaatu anwaacin saddex nooc inuu yahay bilaawgii kitaab markaan soo bilaabayna waxaan soo sheegnay afcaashu inay saddex tahay inda cinda man cinda albasriyiin kuufiyiin laba keliya ay ku wadaan taqadama ana alficla alaaatu anwaacin maadin wa amrun wa mudaaricun saddexdaa wey wa ana almaadi waxaa kaloon soo marnay ana almaadiya maadiga iyo walamra amarka mabniyaani laba la binaynaya inay yihiinna waan soo marnay wa ana almucraba kan la icraabaya min alafcaali afcaal xaal uu ka mid yahay huwa almudaaricu mudaaric inuu yahayna waan soo marnay idaa lam yatasil hadduusan la xidhiidhsanin ficligaasi binuuni linaai dhidigaa nuunteeda walaa nuuni tawkiidii adkeen almubaashirati ay ku daba dheganayd nuunteedana waa inayan la xidhiidhin lahu ficliga ku daba dheganayd wa ana alficla waxaa kaloon soo marnay ana alficla ficliga yudkhiluhu yadkhulu waxaa gelayaa hu ficliga min anwaaci licraabi icraab noocyaalihii xaal uu ka mid yahay alaaatun saddex inay gelayna waan soo marnay alrafcu wاlnasbu waاljasmu intaasi waan soo sheegnay idaa culima marka la ogaado daalika intaas markaad sidaa u soo ogaato la soo ogaaday falicraabu icraabka khaasun wuxuu goonni ku yahay bilmudaarici mudaaric ayuu goonni ku yahay ficliga la icraabaya waa mudaaric oo keliya wahuwa mudaaricana marfuucun waa la rafcini abadan weligii xataa yadkhula ilaa uu galo calayhi korkii naasibun wax nasbiyo oo fayansibuhu ow jaazimun fayansimuhu naxu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin afcaasha ficliga la ciraabaa afcaashu saddex ayay u qaybsantay ficliga la ciraabaa waa mudaaric mudaarica icraabka uu qaadanaya rafco nasbe iyo jasmo weeye waxaa la rafcinayaa naasib iyo jaazim marka uu ka dharbeelo ficli mudaaricinuu jiraa mujmacun cinda naxwiyiin marfuuc inuu yahay naasib iyo jaazim marka uu ka dharbeelana mujmacun cinda naxwiyiin waa laisku waafaqsan yahay waxaase khilaaf ka joogaa waxa rafcinaya ficliga mudaaric naasib iyo jaazim ayuu ka dharbeelay waa la rafciyey macaamilka ku camalfalaya muxuu yahay afar wej ayaa laisugu khilaafsan yahay qadrigaan ku mari doonaa iyagoo faahfaahsan insha allahu tacaala afartaa wej qolo waxay leeyihiin xarfulmudaaricadaa rafcinahays yadribu yadanaaba hilfaha u qaadahays qolana waxay leeyihiin xuluuluhu maxallal ismi meel ismi buu yaallaa meel ismi u yaalla darteeda ayaa rafcinaysa qolo saddexaad waxay leeyihiin mushaabahatu lilismi ismiguu shabbahayuu u egyahay shabbihidda ismiga u shabaha rafcini saddexdaa qolba waa daciif qolka ugu xooga badan waxaa weeye tajaruduhu min annaasib waaljaazim ka qaawnida uu ka qaawan yahay naasib iyo jaazib ayaa rafcini qoolka ayaa ugu xoog badan aqwaasha kaloo dhanna waa la bushinayaayo markeedaan ogaan doonnaa insha allahu tacaala ficliga mudaaric waxaa rafcinayaa caamil macnawi ah caamil caqliga lagu garanayo caamilkaa macnawigaana waa tajaruduhu min annaasibi waaljaazim sidaa u garo فالإعراب خاص بالمضارع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل إلى أوقل عليه فعل مضارع ناصب وحنصبيه فينصبه نصبيه مركا أو جازم وحجزميه فيجزمه جزميه نحو إياك نعبد نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا وجوبا بها وجوبا تقديره نحن iyaakana mafcuulkiisiiyo hormaray weeyaan wa iyaaka nastaciinuuna waa alicraab wannawaasibu kuwa wax nasbinaya qismaani laba qeyb weeye waayahay ficliga mudaaric naasib iyo jaasim haddii uu ka dharbeelo marfuuc weeye inuu marfuuc yahayna itifaaq weeyaanoo khilaafba kama joogo waxaa rafcinayaa la isku khilaafsan yahay musanifka farba umuusan qaadin wixii rafcinaya mana uusan sheegin iskuma uusan daalinin waxaa u raajixsan tajaruduhu min annaasib waljaasim ayaa rafcini waayahay kaa xagga uga gud maxaa nasbiyaa mudaarica maxaase jasmiyaa arrinkaasuu rabaa inuu ka hadlo wannawaasibu mudaarica waxaa nasbiyaa qismaani laba qeyb wey qismun qeyb yansibu wuu nasbini binafsihi naftiisuu ku nasbini isagaa nasbini an qarsoon iyo wax meesha ku jira kuma nasbinaya isagaa toos u nasbini waa qismun qeybna yansibu wuxuu ku nasbini bian ayuu ku nasbini mudmanatan xal ay tahay mid la qariyey bacdahu gadaashii la qariyey an gadaashii lagu qariyey ayuu ku nasbini qeyb toos buu u nasbini qeybna an gadaashii ku qarsoon ayuu ku nasbini mudmar asmaada marka la joogo waa naqaanaayoo anta iyo ana iyo damaa'irtaas weeye xaraf in mudmar la yidhaahdo ama ficli mudmar la yidhaahdo bimacna almaxduuf bay u wadaan ee mudmarkii caadiga ahayee naxwiyiinta isilaaxooda iyo heshiintooda ah uma jeedaan ee mudmar bimacnaa maxduuf buu u jeedaa wa qismun qeyb yansibu binafsihi wa qismun yansibu wuxuu ku nasbini bian ayuu ku nasbini mudmaratan xaal ay tahay mid la xadfay antaasi bacdahu gadaashii laga xadfay falaawalow kan hore ee tooska u nasbinaya arbacatu afar wey axaduhaa afartaa mid ka mida an wey hamsada fadxisan nuuntana reeban an hamsadoo fadxisan nuuntana ay reeban tahay an carabiyada laba isticmaal bay ku leedahay ismi iyo xaraf ismi goormay noqotaa ma garanaynaa an ismi ee ma soo marray tay ahayd ya masderiya wax ka jira xaraf waa ay taas anta ismiga ee waxaa weeyaan cinda albasriyiin damiiru rafca munfasila mukhaaab marka lagula hadlayo anta anti antumaaso ma ahayn an keliyay damiir ku wadeen ta'daanna xaraf bay ahayd saxiix haddaba an ismi ah weeye waxaa kale qola carabta ka midoo ana an dhihina way jirta waa soo sheegnay an qaa'imun waakaan dhihi jirnay reexa markay u yar luqa eg yihiin kuwaasi an qaa'imun antaasi ismi weeye ma la fahmay iyo mid xarafa tan xarafkaa dhowr qayba ilaa afar qayb miya ayay noqotaa aqsaamadu dhowr ay noqotaa ma xusuusin falarbae axaduhaa an weeye in lam tusbaq haddii aan lagala hormarin bicilmin cilmi haddii aan lagala hormarin walaa dannin dannina aan lagala hormarin anta masderiyay noqoni ficliga mudaaric nasbini bishardi yaqiin cilmi wuxuu u jeedaa yaqiin wax tusiyaa waa inaan laga hormarinin anta yaqiin wax tusiyaa haddii laga hormariyo mukhafafatun min ahaqiilati bay noqoni ee tii mudaarica nasbinaysa ma noqonaysee annadii inna walaalaheedii ka midka ahayd ayay noqoni isla markaana la fududeeyo ismigeedii uu xadfan yahay damiiru sha'ni inuu yahayna waa badan tahay saxiix ma fahanay wax yaqiin tusiyaa haddii lagala hormaro wax danni tusiyo iyo mala haddii lagala horumarana laba wejaa bannaan mukhafafatun min ahaqiilati in laga dhigo waa bannaan tahay naasibatun lilmudaaric in laga dhigaana way bannaan tahay mukhafafatun min ahaqiilati ee naasibatu lilmudaaric labadaba jaaza wajaazo weeye haddii danni wax tusiyaa lagala hormaro yaqiin wax tusiya haddii lagala hormariyaana mukhafafatun min ahaqiilati waxaan ahayn noqon mayso in lam tusbaq waa haddii aan lagala hormarin bicilmin yaqiin walaa dannin mala naxwi yuriidu allaahu an yukhafifa cankum an xarfu nasbin wamasderiyin yukhafifa ficlun mudaaricu mansuubun bian wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fii aakhiri walmasdaru munsabaku min min an walficli an iyo ficliga masderka laga soo fii maxali nasbi mafcuulun yuriidu mafcuulkeedii waaye wa an tasuumuu khayrun lakum an xarfu nasbin tasuu an xarfu nasbin wamasderi tasuumu ficlu mudaaricu mansuub ban wacalaamatu nasbihi xadfu nuun walwaawu faacil fain subiqat haddii lagala hormaro bicilmin wax yaqiin tusiyaa haddii lagala hormaro naxwu calima an sayakuunu weeyaane fahiya antaa mukhafafatu mid la fududeeye weeye min ahaqiilati wasmuhaa ismigeedana damiiru sha'ni weeye damiirka oo maxduufun la xadfay walficlu ficligana marfuucun waa la rafcini wahuwa ficliga iyo wafaaciluhuna khabaruhaa anta khabarkeedii weeye kamaa taqadama sida ku soo hormartay fii baabi nawaasikh waa runtii nawaasikh anna baabkeedaan ku soo marray inna iyo annay markaan ka hadlayni fain subiqat haddii lagala hormaro bidannin mala wax tusiyo fawajhaani laba wej ayaa bannaan mukhafafatu min ahaqiilati iyo naasibatu lilmudaarici labadu waa bannaan yihi midkaa doontaad ka dhigi karta naxwu xasibuu allaa takuunu fitna iyo allaa takuuna fitna laba qiro weeye allaa takuuna haddii aad tiro anta naasibatu lilmudaaric takuunu haddii aad tirana mukhafafatu min ahaqiila weeye quri'a waa la aqriyey fi sabci quraada toddobada ee dhexdooda waxaa lagu aqriyey binasbi allaa takuuna warafci allaa takuunu labada waa la aqriyey waaani xarafka labaad ee toos u nasbinayaa lan weeye laamta la fadxiyo nuuntana ay reeban tahay hal isticmaal bay carabiga ku leedahay naasibatu limudaaric oo keliah weliba nafyi bay faa'iidaysaa mudaarica way nasbini istiqbaalna way ka dhigi wayna anfini oo maxay anfini haddayba istiqbaal ka dhigtay ama maxay istiqbaal ka dhigi haddayba anfisay mar baan kala qaadi doonnaa insha allahu tacaala waa yahay nafyiga ay anfinina laabuu la mid yahay oo wuxuusan faa'iidaynaynin ta'kiid iyo ta'biid midna ma faa'iidaynayo ta'biidna faa'iidayn maayo lantan lanta nafyigeeda ta'biidna ma ahan ta'kiidna ma ahan ee waa iska nafyi caadi ah sida laa naafiyada sidaa waxaa diidan zabakshari iyo muctazila oo waxay leeyihiin muctazila lan wax lagu anfiya haddii aad aragto weligii waxa waa anfisan yahay wax weligii dhici doona ma aha lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lahu aayad qur'aani ma tahay hee lan yakhluquu qoladan maba abuurayaan dubaaban daqsi weligood ma abuuri karaan waayo lanta ta'biid bay faa'iidayni macnahaasay keeneen waxaa ilfaha loogu qaadi falan ukallima alyowma insiyan maxaad ku awili falan ukallima hadli maayo alyowma maanta weligeey aad ku wadda adiga eh muxuu ahaa maryamana waxay leedahay maanta un waaye insi lama hadlayo saxiix markaa ta'biid ma faa ayagu waxay ta'biid bay faa'iidayni u leeyihiin waxay ku wadaan ilaah weligii la arki maayo ilaa ru'yada rabbi bay inkiraan mogtahay qiyaamo in la arkayo ahlu jannaha ay arkayaan iyay inkirayaan sidaas darteeda waxay leeyihin lantaa ta'biid faa'iidaynaya waxaa arrinkaa laga faa'iidaysani nebiyullaahi muuse ayaa ilaah wuxuu ku yidhi rabbi arinii andur ilayk rabbiyow inaan ku arkaan raba ilaah wuxuu yidhi laa taraanii muusan dhihin lan buu ku anfiyey lan taraanii weliga aakhriya adduun midna igu arki maysiduu ku wadaa sidaasay yidhaahdeen oo lanta ta'biid bay faa'iidaysaa hee ilaah waa la arki karaa iyo mu'miniin way arki asagaaba yidhaa saad yeelaysaan yowmaidin wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira naadiratun waxay eegi ilaa rabbihaa rabbigeeday eegi say yeelaysaan taa hee ta'wiilka qur'aankaada aqoonin kulaha macnaha qur'aanka iyo carabiyada iyo waxan idinka ma taqaanin ilaa rabbihaa naadi horta naadira bimacnaa muntadiraa loo jeeda way sugi ilaana jamcu ilyin weeye ilyadana nicmadaa la yidhaahdaa macnihiina wuxuu noqonay ilaa rabbihaa rabbigeeda nicmadiisa ay naadiratun muntadiratun sugi nicmada rabbi ay sugihaasma ee ilaahay fiirini meesha laguma jeedo kulaha gabay dhanuu tiriyo ahlu sunnaha hilfaha ugu qaaday qowmun lajamaacatun hawow sawa lajamaacatun samow hawaahum sunnatan wajamaacatun xumrun lacamri mu'fika qad shabbahuhu bikhalqihi fatakhawafuu shancal waraa fatasattaruu bilbalkafa zabaksharigaa iskale abyaaddaasi la jamaacatun koox weeye kulahaa samow hawaahum siday jeclaayeen unba waxay ku magacaabeen sunnata ahlu sunnana hay leeyihiin siday ayagu jeclaayeen yay sunno ku magacaabeen sidaa qolyaha ahlu sunna waljamaca ay isugu magacaabeen oo kale waayahay wa jamaacatun koox weeye xumnun dameerada ah lacamrii noloshaydaan ku dhaartay mu'fika garba xihan dameer garba xihan oo kale weeyaano waa beliid waxba garan maayaan ta'wiilka qur'aanka iyo carabiga isticmaalkii ma yaqaanaan kulaha waxay kala og yihiin male mar hadday sidaa yihiin qad shabbahuuhu bikhalqihi ilaah khalqigiisa ay ku shabbaheen ilaa khalqigaa la arki karayaaye ilaah waa la arki karay dhaheen khalqigay ku shabbaheen fatakhawafuu waxay ka baqeen shancal waraa makhluuqa inay inuu ceebeeyo aramu inkaanaa idinku dhacday mushabbihaad noqoteen kheer darridiina in la yidhaahdo fatasattaruu markaase waxay isku qariyeen kulaha bilbalkafa bilaa kayfin ilaah waa la arki bilaa kayfinaa la arkaayay isku qariyeen kulaha balkafa naxtiyaa la yidhaahdaa marka lanta ta'biid bay faa'iidaysaa ayay ku wadaan muctazila muxuu ahaa raajixaana ma faa'iidayso waxay nafyi sida laa nafyigeedoo kale un weeyaan keli waxay kaga beddelan tahay mustaqbalkay anfini wax hadda kadib soo socda ayay anfini ilaah la arki maayo he ilaah aragtidii ciddii diidday in inayaan arkin maku habboon yihiin haddii la yidhahdo ka war qolaa waxaa jira usuul fiqiga marka laga hadlayo qolaa waxay daahiriya niman la yidhahdo waxay diidaan qiyaaska oo waxay yidhahaan qiyaas wax la yidhaahdo oo daliil noqonaya weligaa arki maysid wax jiranama baatil waaye ahlu ra'yi waaye hilfaay u qaadeen culammadi kale waxay yidhaahdeen idinka hee culammada la tirinayaba ka mid mujtahidiinta maxaadan oga mid ahayn mujtahidiinta marka laga hadla horta culama fuqahada culamo waxay u yaqaanaan mujtahidka dadkaan minhaajka la laqbayn kara iyo waxyaabahan culamo lama yidhaahdo qolada caamo waaye bini aadamka culamo iyo caamo la waaye fasaluu ahla dikri marka la leeyahay mujtahidiinta wax weydiiyo wey mujtahid wixii ka soo harayna caamo weeyaane waxa weydiiyo dadka yuusan fatwoonin heesee la yeelaa mujtahid haddii la waayo dariinku khasabtay naqaal inaad noqoto naqli oo aad tiri hebel baa sidaa yidhi hebel baa ni hebel hadalkii baad soo horanay adiga waxaad haysa ma leh taa meesha hedow waaye laakiin culama waxaa loo yaqaanaa mujtahid haddaba waxaa la yidhi idinku maadaama qiyaaska aad inkirteen culamaba ma tihidin oo maxaanan u ahayn dee mujtahidiin ma tihidin oo mujtahid maxaanu ahayn ee ijtihaad baabkiisa ugu weyn waa qiyaas ijtihaad sideedaba baabka ugu weenu ictimaadaya waa qiyaas qiyaaskiina waad inkirteen mar haddaad inkirteen culamana ma tihidiin mujtahidiinna ma tihidiinna idinku iska aamusa hee qolada ilaah aragtidii inkiree sidaasoo kale in la yidhaahdo munaasib ma tahay naxu lan nabraha calayhi caakifiina lan xarfu nasbin wa nafyin waistiqbaali nabraha ficlun mudaaricun mansuubun bilan wacalaamatu nasbi fatxatu daahira faacilku waa damiir waajib listitar caakifiina faacil ma aha nabraha ismiga min akhwaati kaana soo ma ahayn caakifiinana waa khabarkii oo nasbisan وثالث حرف كسدحاده وح نصبنيا كي وهي كيدي المصدرية وهي المسبوقة باللام وهي كيد مصدرية ده المسبوقة تلغ له هرمري وهي باللام اللام لغ له هرمري لفظا كهذا الكأيا لغ له هرمري لفظا كي تكرمني كي فعل مضارع يا نصبين لبقى بين كي وقيب سنتا مصدرية هي تعليلية المناسبة للمضارع هي جارة كي mudaarica nasbinayo masderiye oo masder laga soo xarirayo iyada iyo laisku darayo ee ficliga ay gashay iyo kay xuruufuljarka ku tirsan lawa anagii sheegna xuruufuljar dabada marka la mara kow iyo labaatan xarafaa la gaarsiiyaa soo ma ahayn annagu waxaan soo sheegnay afar iyo toban meela iyo saddex haddii lagu daro toddoba iyo tobanaa baan sheegnay soo ma ahayn kayna ku dar haynoogu dar musanif ilaa muusan sheegine siddeed iyo tobanaan durba marihayn saddex keliyaa naga maqan saddexaana maraan qaban doonnaa insha allahu tacaala waa yahay kay laba qayb ayay u qaybsantaa laba isticmaal bay carabiyada ku leedahay masdariyatun iyo jaaratu lilismi kay masdariyaa iyo kay xarfuljar ahoo ismiga ka dambeeyay jari kayda masderiyadae waxaa lagu yaqaanaa laam waa in laga hormariyaa oo likay waa in la yidhaahdaa laamtaasi waa in lagu hadlaa ama ay u qadaran tahay labadaa mid u laam haddii ayaan u qadarnayn laguna hadlin horteeda kayda xarfuljar wey ficliga mudaaracee gadaasheeda dhacana waa la nasbini an qarsoon ayaana nasbini antaa qarsoon iyo masderka inta ficliga laisku xariro masder laga soo xariro masderkaasay jari doonta waxaasuu soo wadaa والثالث كي وهي كيد المصدرية مصدرية أهي وهي كيد المسبوقة تلقى له هرمري وهي باللام اللام لقى له هرمري لفظا من جهتك هذا الكالو له هرمري نحو لكي لا تأسوا اللام حرف جر كي حرف نصب تأسوا فعل مضارع كي حرف نصب ومصدري تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة النسب حذف النون ووضر فاعل كيوي أو تقديرا تقديرتا أيا لو له هرمري نحو جئت وان كي تكرمني inaad i ikraamta darteedaan u imid kay tukrimanii kay kay xarfu nasbin wamasderiyin tukrima ficlu mudaaric mansuubun bikay wacalaamatu nasbi fatxatu daahira kaydan iyo masderka laga soo xariraya ficliga ka dambeeya laa muqadaraa jari oo likay bay ka dhigan tahay fain lam tuqadar haddaan la qadarin allaamu laam haddaan la qadarin fakay lafdiga kay ajaaratu xarfuljar weeye والفعل فعل غير منصوب ولا نصبني بأنا يلغو نصبني مضمرة حالي تيب أنت سميد لحذفي بعدها كيد قلاش إذا علي لحذفي وجوبا واجبني معنى لو حذفي أن قلاش إذا واجبني ولو حذفي أي يكون نصبني كيدنا واجرا لمبر مربع هدان لام لغلاه هرمرين هدان لغلاه هرمرين لفظا أو تقديرا والرابع حرف كالله أفراد ee nasbinaya mudaarica idan weeye in sudirad hadalka haddii loo awaleeyo fii awali اlkalaam idan mudaaricay nasbini toos bayna u nasbini bishuruudin alaaثa saddex shardi haddii la helo saddexdaa shardi shardiga hore kow kalaamka waa inay iyada ugu horraysaayoo kalaam dhexdii waa inayan dhicin labo ficliga mudaaracee dabayaalla iyo iyada waa inay isku xigaanoon la kala faslinin saddex ficliga mudaarica laba macnuu ixtimaala wax markaa dhacaya iyo wax hadda kadib dhici doono soo maaha ficliga mustaqbal macnihiisa waa in loo wado wax hadda kadib dhici doono waa in loo wado saddexdaas shardi marka la helo ayay idanta xarfunasb xarfunaasib ee noqoni saddexda shardi kow idan jumlada ay ku jirtaa bilowga waa inay u dhacdaa labo ficliga ay nasbini iyo idanta waa inay isku xigaan oon la kala faslinin laa maafiye iyo wax yaraan la ogolaya in lagu kala fasliyo saddex ficliga macnihiisa mustaqbal waa inuu yahay saddexda shardi baa musanifkaa qoraya nadmi lagu jamciyaana wuu jiraa acmil idan idaa atadka awalan wasukta ficlan bacdaha mustaqbalan waxdar idaa acmaltahaa an tufsila ilaa biarfin ilaa bixarfin ow bidarfin ow bilaa wafsil bima calaa ra'yi bni cusfuuri ra'iisun walaa been baa jira ma qorayaa kan saxiix waa qoraya idan weeye in sudirad haddii loo awaleeyo fii awalilkalaami hadalka bilowgiisa haddii la dhigo waa shardigii hore wa kaana alficlu ficligana uu noqdo bacdahaa xaal uu gadaasheeda ku sugan yahay mustaqbalan mid hadda kadib dhici doono shardigii labaad weeye wa muttasilan mid ku xiga bihaa idanta ku xiga waa inuu yahay shardigii saddexaad wey saddexdii shardiba kuwa waa inuu ku xigaa waxyaaba yaryaroo la ogol yahay in looga fasliyaa bannaan ow munfasilan ama mid soocme waa inuu yahay canhaa idanta waa inuu ka soocmaa bilqasami qasam lagu soocaa idan wallaahi haddii aad tira dhib male idan wallaahi ukrimaka ow bilaa annaafiye ama laa naafiye looga soco idan laa ukrimakaa tidhi naxwu idan ukrimaka idan wallaahi ukrimaka idan laa ajii'aka jawaaban xal aad ugu jawaabi liman qaala ninkuugu yidhi ana aatiika waa kuu imaani wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa xarfa jawaabin wa jazaa'in ayaa lagu magacaabaa maxaa loogu magacaabay mar danbaan ogaan doonnaa insha allahu tacaala nadbigaasi ayaan carabka marinayn acmil idan idaa atadka awalan wasuqta ficla bacdahaa mustaqbalan waxdar idaa acmaltahaa an tufsila ilaa bixalfin ow nidaa'in ow bilaa wafsil bidarfin ow bimajruurin calaa ra'yi bni cusfuurin ra'iisi nubala wain taji bixarfi cadfin awala fa axsanu lwajhayni allaa tacmala acmil camalsi idan lafdigaasi camalsi idaa wakhtigiina camalsi atadka ay ku timaado awalan xal ay bilowga taallo hadalka iyada lagu bilowday oo wasuqta aad kaxayso ficlan ficli baad soo kaxaysay bacdahaa gadaasheeda ayaad ku soo kaxaysay mustaqbalan xaal uu yahay ficliga mid hadda kadib dhici doono shardigii labaad weeye waxdar ka digtoonow idaa acmaltahaa marka aad camal siini waxaad ka digtoonaataa an tufsila inaad socdo oo ficligii ay ku camalfalaysay aad ka fasliso ood ka socdo ilaa bixalfin dhaar inaad ku socdo mooye ow nidaa'in ama nida inaad ku socdo mooye idan yaa zaydu ukrimaka inaad tiro mooye ow bilaa ama laa naafiye inaad ku socdo mooye wafsil ku soc bidarfin darf ku soc dhimbale ka ow bimajruurin ama jaar iyo majruur ku soc calaa ra'yi ibni cusuur ibnu cusuur ra'yigiisana ugu soc naxwiyiinta kale ma ogola ibnu cusuur wuxuu leeyahay darf iyo jaar iyo majruurna waa lagu sooci karaayo dhimbale ibnu cusfuurkii ra'iisi nubalaa kuwa caqliga badan madaxdooda ahaa yacni caalimka ahaa buu u jeeda wain taji haddii ay timaaddo idantii multabisatan mid ku dheehan xaal ay tahay bixarfi cadfin awalan xaal uu xarfulcadafka bilowga u yaallo xarfulcadaf had ka hormaraysa waa idan baa tidhi fa axsanulwajhayni laba wej midka wanaagsan allaa tacmala inayan camal falin wey oo waxaa tidhi waidan ukrimu inaad rafcisaa fiican inaad camal siisana waa bannaan tahay wallahu aclamu sala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin wahaanii maa yunsabu lmudaaricu biidmaari an bacdaha wahaanii qeybka labaad maa qeyb weeye yunsabu la nasbinaya almudaaricu mudaaricii baa la nasbini bian an ayaa lagu nasbini biidmaari an an xadafkeeda ayaa lagu nasbini bacdahaa gadaasheeda xaal uu ku sugnaaday waxaan ku soo jirnay nawaasibu اlmudaarici icraabu اlficli اlmudaaric marka la rafcinaya iyo caamilkii rafcinaya waa ka soo baxnay markii la nasbinayey iyo cawaamishii nasbinaysa ayaan ku jirnay waxaan soo sheegnay ficliga mudaaric waxaa nasbiyaa nawaasibta nasbisa laba qayb ayay u qaybsamayaan qola ayagaa naftooda ku nasbinaya toos u nasbinaya afar xaraf weeye an iyo lan idan iyo key qolana an qarsoon ayay ku nasbinayaan wuxuu halka ka bilaabayaa qaybtii an qarsoon mudaarica lagu nasbinayey an xadfan oo meesha ka maqan ayaa nasbini meeshaa anta ay ka xadfan tahayna xaraf baa la dhigi xarafkaasina daalli wuxuu u yahay meeshaa an inay ka maqan tahay mudaaricana uu nasbisan yahay wahaanii qaybka labaad maa qayb weeye yunsabu lmudaaricu mudaaric la nasbinaya biidmaari an an qarinteeda ayaa lagu nasbini bacdahaa gadaasheeda la qariyey wa huwa qaybkaana qismaani laba qayb weeye qoladan an gadaasheeda lagu qarinayaa laba usii qaybsanta maa qayb yudmaru la qarinayo bacdahu gadaashii ayaa an la qarini jawaasan iska bannaani iyo wamaa qayb yudmaru la qarinayo bacdahu waayo yudmaru an ayaa la qarini bacdahu gadaashii wujuban waajibnimo qola gadaashooda an in lagu qariyaa ay waajib tahay iyo qola gadaashooda an in lagu qariyaa ay jaa'is tahay labadaasay u qaybsamayaan falawalu qaybka hore waa qaybka an gadaasheeda jaa'isnimo loo qarinayo oo haddii la doono antaba la muujin karoo bannaanka in la keeno ay suuroobi kartee khamsatun shan weeye wahiya shantaasi laamu key key laamteeda wey laamu key waxaa loo jeedaa keyda cillada faa'iidayso tacliiliyada ah laam la macnaa jirta oo iyadana cillo faa'iidayso laamta waxaa key loo siinayaayoo key loogu idaafaynayaa key macnaha ay faa'iidayni bay laamta faa'iidayni baa loo jeedaa oo keyda waxay faa'iidaysaa cilla ji'tu kay tukrimani inaaday ikraamtaan u imi keydani waxay tustay imaatinkaada sababka uu u dhacay waa in lagu ikraamaa doonaysa laam waxaa jirtaa sidoo kale tacliil tusini oo ji'tu litukrimanii haddii aad tiroo kale weeye laamtaa laamukeeyaa loo yaqaanaa tacliil bay tusisaa sida key oo kale laamtaa gadaasheeda an ayaa lagu qarini ficliga mudaarica dabadhac waa la nasbini an jaa'isnimo loo qariya ayaa lagu nasbini oo haddii la doono antaasi bannaankaa la keeni karaa qur'aanku labadaba waa ku soo arooray وما يضمر أن بعده وجوبا فالأول قسمة خمسة وهي لام كي نحو أمرنا وحنا لا أمري للنسلم إن أن إسلامنا لرب العالمين أمرنا فعل مجهول ويار وفعل ماضي ناظر ونائب الفاعل كي ممنوع على سكون في محل رفع لنسلم اللام حرف تعليل أما اللام كي نسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي نسلمة فعل مضارع منصوب نسلمة هو فعل مضارع لن نسبيي مع نسبية بأن وأنت النسب سيئوي محذوفة بعد لامكي لامكي قداشة ذي حتفنتهي فعلامة نسبتنا فعل فالحالة كمقتوي والواو والفاء وثم وأو على عاطفات شن حرف قداشة وضع يا أنت جائز لما اللو حتفاه شن حرف حرف كي يقهري الله متعليل بوها ama laamu key mida la yidhaahdaaba xarafka labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaadna waa waawulcadaf faaulcadaf uma caaطifo ah ow caaطifo ah shantaan gadaashooda an ayaa lagu qarini jaa'isnimaana loo qariniyo ficliga mudaaricoon dabayaallaa waa la nasbini laakiin shardi baa jira waxaa jira ow iyo fa iyo waaw iyo gadaashooda an waajibnimo loo qarin doono marka taa iyo ta yayan kaa iska iska dhe iska dhexgelin ficligan mudaaricee la nasbinayo an jaa'isnimo loo xadfayna lagu nasbinayo antana la xadfayo waaw gadaasheeda waawulcadaf ama fa gadaasheeda ama humo gadaasheeda ama ow gadaasheeda la la xadfayo xadafkana jaa'is uu yahay anta waxaa shardi ee musanifkaaba soo wadaaye awdaan xuruuftaan waa xarfulcadaf wawdan iyo fa'dan iyo humadan iyo awdan waa xarfulcadaf waxa ay cadfayaa waa waa masder la soo xariir anta waa masderiya anta meesha ka xadfanay mudaarica nasbini waa masderiya masderka la soo xariirayay cadfi rabaan waayahay macduufu calayhi maxaa noqonaya wax lagu cadfayaa shardigaa si fiican u dhegaysta antan masderiyada ah masderka laga soo xariraa macduuf noqon raba macduufu calayhigiisana shardi waxaa weeye ismi jaamide waa inuu noqdaa awalan horta ismi waa inuu noqdaa macduufu calayhiga aaniyan ismigaa waa inuu jaamid yahay ismi wasfi ah waa inuusan ahayn ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amhilatu lmubaalaqa iyo sifa mushabaha ismu tafdiil waxana waa inuusan ahayn ee ismi jaamide waa inuu noqdaayo wax ta'wiilulficli la yidhaahdaa shaqo aan ku lahayn ismigaa jaamidka ismuljinsi caadi ah ha noqdo ama masder ha noqdo farqi male ismi jaamidah macduufu calayhiga waa inuu noqdaa halna faham laba ismi in laisku cadfaa jaa'iz laba laba ficlina waa la isku cadfi karaa zamanka haddii ay ka itixaadaan waxaa markeedaan ogaan doonnaa insha allahu tacaala ismi iyo ficli ma la isku cadfi karaa ismi macduufu calayhi inuu noqdo ficli lagu soo cadfo ama ficli macduufu calayhi inuu noqdo ismi lagu soo cadfo bannaan tahay way bannaan tahay bishardi ismiga waa inuu ficli shabahaa ismiga hadduu wasfi noqdo macduufna wuu noqon kara macduufu calayhigina wuu noqon karayaayo ficli lagu cadfayo ismise jaamid ah oon ta'wiilulficli shaqo ku lahayn ficli ficli laguma soo cadfi karo haddaba ismiga macduufu calayhiga noqonaya jaamid waa inuu noqdaa si masder loogu soo cadfo oo ficligan anta ay gashay antana la xadfay jaa'iznimana loo xadfay masderka laga soo xarirayo si macduufu u noqdo macduufu calayhiga ismi jaamid hadduusan noqoninee wasfi uu noqdo he ficliga daba yaallo waa la rafcina xarfulcadafka maxaa loo rafcini ficligaa ismiga lagu cadfi karaa markaa saxiix فالمغيiرaaتi سبحا فأرna bه نقعا aيad qرآaنi wey فالمغيiرaaت waa اسمi فاaعل صحيiح فأرna lagu soo cadفo فiعli ah he فiعli waa lagu cadفi karaa اسmi waصفi haddii uu noqdo ee markii aan lagu cadفi karin اسmiga waa inuu yahay اسmi jaamid oo تأwiiلuلفiعli شhaqa aan ku lahayn arintaasu soo wada laam kayni lmuslim wlwaawu wاlfaau wauma waowey alcaaطifaatu cadfayey cala smin ismi bay ku cadfayeen cismiga oo khaalisin khaalisa khaalis maxaad u jeeddaa ee laysa ismiga usan ku sugnayn laysa ismiga usan ahayn fii ta'wiili اlficli ficli macnihii mid uu ku sugan yahay naxwu qowlihi shaacir hadalkii walubsu cabaa'atin wataqara cayni axabu ilaya min lubsi الshufuufi wa lubsu cabaa'atin dhar adag xidhashadii iyo wa taqara caynii ishayda qabowsigeeda axabbu ilaya kaa ayaa laii jecel yahay min lubsi shufuufi dhar jilicsan xidhashadii ayaa laiiga jecel yahay beydka macnihiisa iyo sababka waa sheegi doonnaa laakiin maxalushaahidka faham lubsu macduufu calayhiga wey ka wax lagu cadfi rabo wey lubsugana waa ismi jaamidoo waa masder ilaa masderka waa asmaada jaamidaadku ka mid yahay lubsu waa masder waa ismi jaamida waa macduufu calayhi wa taqara wow ayaa daba dhacday wowdana xarfulcadaf weeye waxa daba yaalla muxuu yahay ficli mudaaric ficligan mudaaric waxaa waajiba in la nasbiyo an jaa'iznimo loo xadfayna lagu nasbiyo si masderka taqara cayni laga soo xariri doono macduufu u noqdo macduufu calayhigana masderkaa hole lubsuda ay u noqoto oo loo yidhaahdo walubsu cabaa'atin wa quruuru cayni lubsu cabaa'atin dhar adag xidhashadii iyo wa quruuru cayni ishayda qabowsigeedoo wada socda si loo yidhaahdo soo mafhuum ma ahan waa kaa maxalushaahid baydkani waxaa tirisay islaan maysuun bintu baxdal la dhihi jiray maysuun bintu baxdal islaantan mucaawiye waaguu shaam xukumayay radia allaahu canhu wa ardaah ayaa qoladeeda iyo lagu duulay gaalay ahaayo islaantiyaa la soo qabtay mucaawiyaa guursaday guri dheeroo sano wuxuu dejiyey waka ilaa maxaawiya boqoru ahaa waa talli baadiye qallafsanoo ilaa baadiyaha carabta qallafku ah waagii hore hala yaroo geelo marna la dhacayo marna la soo helayo ayaa la maalmaali jiray shanfara siduu sheegayo kale waay marka shaam oo meel barwaaqo ahoo hade midhaha iyo webiyaasha iyo beeraha iyo reemagaalnimada iyo wax isdhaxyaacaya ilaah uu sheegi karo iyo macaawiyo boqor ah ayay gacanta u gasheen meelaa la dejiyey sar dheer waa loo raaxiyey islaamtii leylan wanahaara reerahoodii unbay sheegsheegi maaba rabto meesha war meesha ani ma rabo waxaan waxaan rabi lahaa meeshaydii iyo reerihii gabayganay tirisay marka mucaawiyana waa maqlayaa markay gabaygaa tirinaysay gabayga markay dhammaysay saddexdeedii intuu ku furu socdo yidhi meeshaa rabta eed reerihii u diray walubsu cabaa'atin wataqara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi waxaa ka horreeya labaytun takhfaqu larwaaxu fiihi axabu ilaya min qasrin muniifin walubsu cabaa'atin wataqara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi waaklu kusayratin fii kisri beyti axabu ilaya min akli radiifi waaswaatu الriyaaxi bikuli fajin axabu ilaya min naqri dufuufi wakalbun yanbaxu طuraaqa duunii axabu ilaya min qiطin uluufin wakharqun min bani camii naxiifun axabu ilaya min ciljin caniifin ku caniifin ha labaytun guri guriga oo takhfaqu ay ku dhobani alarwaaxu dabeelaha fiihi dhexdiisa ay ku dhobani guriga baadiyaha ku yaallo dahe dalduleelo meel walba dabeesha ay ka soo geli axabbu ilaya kaasaan jeclahay min qasrin sar ayaan ka jeclahay sarta oo muniifin la dheereeyey sartaan dheeree shaam ku taallo gurigaa baadiyahaan ka jeclahay kulaha wa lubsu cabaa'atin dhar adag xidhashadii ilaa baadiyaha dhar adagaa laga xirtaa mogtaha dhar jilicsan magaalada khamiis jilicsan haddaad geel ku raacdo khalaas waay galabti ma soo hoyinaysa wa lubsu cabaa'atin dhar adag xidhashadii iyo wataqara caynii ishayda qabowsigeeda isla socda dhar adagoo baadiye aan ku xirto reerahaygana aan dhex joogon faraxsanahay axabbu ilaya kaa ayaa laii jecel yahay min lubsi shufuufi dhar jilicsan dharka magaalada laga xirto waaye dhar jilicsan xidhashadii kaasaan ka jeclahay waay dhiijii xidhashadiis waay wa aglu kusayratin jabyar cunitaankii fii kisri baytii gurigayga mooskiisa aan ku cuno axabbu ilaya kaa ayaa laii jecel yahayo min akli ragiifi kibis la marakeeye cunitaankeed kaasaan ka jeclahay jabyaar oo intan la eg gurigii baadiyaha hooskiisana aan ku cuno kaasaan jeclahay kibistaan iyo hilibkaan iyo waxaas howl iitaal ma aha waay wa aklu kusayratin jabyar cunitaankii fii kisri baytii gurigay hooskiisa aan ku cuno dhinaciisa aan ku cuno axabbu ilaya kaa ayaa liii jecel yahayoo min akli ragiifi kibis la marakeeye cunitaankeeda ayaa liiga jecel yahay wa aswaatu riyaaxi dabeelaha qaylintooda iyo soodayntooda bikulli fajin fii kulli fajin waddo walba ay ka qaylinayaan axabbu ilaya kaa ayaa liii jecel yahay min naqri dufuufi durbaan garaacitaankii hee baadiye haddii la joogo dabeesha ayaa haw gurigaa meel walba ka soo geli waa kaan lahayn dhinacaan dabeelaa ka socda ilaa sar celini ma leh nayrobise dabeel badan la maqli maayo guryo dhaadheera hoosta looga jira ninkii daargalaa daruur ma arkay ilaa xalay roobka waa da-ay ninaa laga sheegay ee roob gooru da-ay iyo goor ay dabeel timid iyo warkama haysid mar hadaad guri ku jirto baadiye haddaad joogto se waxaasi waxaad ula soconi taaka taaka marka waxay leedahay dabeela dhan walba ka imaanayaan jeclahay oo baadiyaha ah oo waxaan ka jeclahay dabeelaha shanqadhooda magaalo waxaa u shanqada waagaa gaarina ma jirine durbaan la garaacayo kacaan iyo waxsaasi waa moogtahay magaalo haddaad aragto maxaa la dhihi jira ortashinkaa laga durbaantumi wa aswaatu riyaaxi dabeelaha soodayntooda bikulli fajin fii kulli fajin waddo walba ay ka soodeeyaan axabbu ilaya kaa ayaa liii jecel yahay min naqri dufuufi durbaan garaacitaankii kaasaa liiga jecel yahay wa kalbun ey eyga oo yambaxu ka dabaqaylinaya aturaaqa kuwa guuraynaya duunii gadaashay axabbu ilaya kaa ayaa liii jecel yahay min qiطin bisad ayaa liiga jecel yahay uluufin dadka hoosta ka soo geli hee baadiye haddii la joogo eyaa ku badan meelaha qaar adigu meela usan joogin hal xabba meelaa lagu arkayna jira barioo kale xabad kuma arkaysa yaanyuuray u malaynayaan meelaha markay yimaadaan oy ay arkaan yaanyuuro wey barka laakiin meelaha qaar waxaa ku badan eygaa ku badan waxay leedaha marka baadiyaha marka aan lugaynayno eyna daba soconayo o nagu daba qaylinayo kaasaan jeclahay waxaan ka jeclahay bisadan baase hoos dadka ka soo geliyo ñaaw laho kor kuu fiirini taasaan ka jeclahay maqaaxida markaad gasho ku soo eegi waayo wa kalbun ey eyga oo yambaxu qaylinaya aturaaqa kuwa guuraynaya duuni gadaashayda guuraynaya ka soo daba qaylinaya axabbu ilaya kaa ayaa liii jecel yahay min qidin bisad ayaa laiiga jecel yahay uluufin dadka kas hoosta ka soo geli waa kharqun nin geesi ah geesiga oo min banii cammi ilma adeeraday ka mid ah naxiifun haddana tabar daranoo hilib aan lahayn axabbu ilaya ka ayaa laii jecel yahay min ciljin gaal ayaan ka jeclahay caniifin madax adag yacni waxay leedahay macaawiye ahe waa yar buurnaa mogta isagu xataa waagii seefta lagu dhuftay isaga iyo cali binu abi aalib iyo dhowr camar binu caas miyuu ahaa saddexdaasay khawaarij inay hal mar dilaan ku tashadeen hal habeen toddoba iyo labaatanka ramadaan ay u ballameen camar binu caas habeenkii waaba xanuunsaday ma soo bixin koo kaleu soo diray kiyay dileen yacni koo kale dadka tujiyey oo salaaddas waxa u soo diray kiibaa yay dileenoo camar waa xanuunsaday ilaahay waa ka bixiyey macaawiyana wuu soo baxay laakiin seef intay ku dhufteen hilib badan uu lahaa meelahaan sintay kaga dhufteen seef hilibkii badnaaya wax u tarayoo meel fog ma ayan gaarin xididadii dhalmaday goysay mar dambe wax looma dhalin markiyaa u dambaysa dhalitaan laakiin ma uusan dhimanin oo ilaahay waa ku badbaadiyey calina hilfaay u qaadee waa dileen yaa laytahaa id fadat camran bikhaarijatin fadat caliyan biman shaa'at min albashari midaa ku gabiye yaa laytahaa geerida id fadad markay furanaysay camran camar ay furatay oo bikhaarija nin khaarija la yidhahdo soo diray kaasaa la dile kaa markay ku furanaysay fadad caliyan calayna maxay u furan weyday kulahaa biman shaa'at min albashari bini aadamka cidday doonto maxay u furan weyday marka macaawiyo waa buurnaa moogta waxay leedahay wiil ilma adeera aan nahay isla markaana macaawiyo kale aan ahayna weyd oo hilib aan lahayn kaasaan jeclaa inuu i guursado macaawiyo ma rabin saasay ku wadaa macaawiye gaal madax adag ayay ku sheegtay waa fasahadsaneed wa kharqun nin geesi ah geesiga oo min baniya cammii ilma adeeraday ka mid ah geesiga oo naxiifun weyd oon hilib badan lahayn axabbu ilaya kaa ayaa la ii jecel yahay min ciljin gaal ayaa la iiga jecel yahay caniifin madax adag waxaa kaloo la sheegaya min cijlin caliifin min cijlin dibi caliifin la calfiyey cunto la siiye kaasaan ka jeclahay intaa markuu maqlay mucaawiya saddexdii buu u dhiibay orodutay meeshaa ina adeerkaan aad sheegi raadso maxalu shaahidka lubsu cabaa'ati wa taqaracayni wa qowlihii shaacir hadalkii weeye lowlaa tawaqucu muctarin faurdiyahu maa kuntu ufiru atraaban calaa tarabin lowlaa tawaqucu muctarin mid bambaxaya rajayntiisa haddayan jirin oo fa urdiyahu aan raadigeliyo maa kuntu ma aanan ahaadeen uuhiru mid doorta atraaban de calaa tarabin de kale kama aanan doorteen yacni wuxuu leeyahay shaacirka laba macno ayaa beydka lagu fasiraa labada waa isu yar dhow yihiin mid waxaa weeye lowlaa tawaqucu muctarin fa urdiyahu nin xaq sheegayo oo xaq inuu sheego u bambaxay aniguna aan raalligeliyo bilitibaaci aan ku raalligeliyo xaqii aan ku raaco kaasaan weligay raadsadaa aniga kaa raadintii haddayan jirin raggaan isku da'da ahaynayn isku mar dhalannay raggaasaan la saaxiibi lahaa rag kale lama saaxiibeen inaan rag kaloo odayaal iga waaweyn aan la saaxiibo waxaa keenaya dhallinyaradii iyo meelaha ay khamrada ku cabbayaan iyo meelaha ay ku qayilayaan iyo meelahaas waxaan u tegi waayey weligay xaqaan raadiya cidda xaq wadato umbaanan raaca hee odayaal waaweynoo xaq wada haddaan arka kuwaasaan dhexda ka geli tabliiqaan noqonaya way khalaas waasaan raaci taa tafsiirkaas waa fasiraad beydka lagu fasiro macnihiina wuxuu noqonaya lowlaa tawaqucu muctarin mid bambaxayoo xaq sheegiddii u bambaxaya rajayn aan rajaynaya haddayan jirin ama raadsi aan raadsanaya haddayan jirin oo fa urdiyahu aan ridageliyo bilitibaaci raacida aan raaca aan ku ridageliya haddayaan jirin maa kuntu ma aanan ahaadeen uuhiru mid doorta atraaban jamcu tarab wey tarabkana waxaa la yidhaahdaa dadka isku da'da ah tarab mina turaabaa laga keena hal mar ay dhul ku soo wada dhaceenaa loo wada low atraaban maa kuntu ma aanan ahaadeen uuhiru mid doorto atraaban raggaan isku da'da ahayn ma aanan maya da ma aanan da kale ma aanan doorteen calaa tarabin kuwii aan isku da'da ahayn kama aanan doorteen sidaa waa macno macno labaadoo beydka la mariyo waxaa weeye nin bambaxayoo tuugsanayo tii hore xaq sheegiday ahay tani waa tuugsi magaan allaahi wax isiiya waa gaajaysna nin leh raadin aan raadinaya haddayan jirin oo aan rida geliyo see ku rida gelinayaa bilicطaa'i waxbaan siinaya wuu tuugsanaya waxbaan siin taas haddaayan jirin maa kuntu uuhiru itraaban alaa calaa tarabin ma aanan doorteen maalqabeennimo maal la'aanka ma aanan doorteen xoolo waxaan u shaqaysanayeen u kasbanayo aad sadaqaysatid umaan leeyahay oo nin gaajaysan aad wax siisid umaan leeyahay taa haddaayan jirin xoolo maba maba raadiyeen sidaana macno labaad wey lowlaa tawaqucu muctarin mid banbaxayo baryo u banbaxayo raadsigii hadduusan jirin iyo rajayntii oo fa urdiyahu aan raadigeliyo bilicطaa'i siisma aan ku raalligeliyo maa kuntu ma aanan ahaadeen uuhiru mid doorto itraaban maalqabeennimo ma aanan doorteen calaa tarabin maalla'aan kama aanan doorteen taribat yadaakadii weeye oo kale maxalushaahidka waxaa weeyaan tawaqucu macduufu calayhigii weeye waana masder fa urdiya fa'da xarfulcadaf weeye urdiya ficligan daba yaalla mansuubun bian mudmanatan jawaasan bada bacda alfaa'i walmasdaru munsabaku min anna min an walficli masderka an iyo ficliga laga keeni doonaana macduufun calaa tawaquc tawaquc ayuu ku cadfan yahay oo wuxuu noqon lahaa lowlaa tawaqucu muctarin fa irdaa'ii iyaahu iyo raalligelinta asaga aan raalligelinaya haddayan jirin wa qowlihii shaacir hadalkii weeye inii waqatli sulayka uma acqilahu ka hawri yudrabu lamaa caafat ilbaqaru inii aniga iyo waqatlii dilidayda sulaykan aan dilo uma acqilahu haddana aan ka diya bixiyo ka hawri dibi ayaan la mid ahay yudrabu la garaacayo lamaa caafat markay biyo diiddo albaqaru looda yacnii shaacirkan wuxuu ka hadlayaa isagoo meel lugeynaya nin ilaa xad dadnimo ay ku jirtuu ahaa oo hadda adduunyada siday noqotay uu yardhaamay jaahiliba ha ahaadee isagoo meel lugaynayo ayaa wuxuu arkay nin islaan maagaya inuu faraxumeeyo doonayo islaantii hilfaa inuu qaado rabo war adiga islaantan iska daa islaantanna asaga waxba kama gelin ninkaan laakiin hadda bini aadamnimaa ku jirtaayoo islaantan edabdarrada loola tegayuu diidan yahay war adiga islaanta iska daniyo ma iska daaynayo maxaa kaa gala waarjoog wala edabaliide seef buuba galka ka dafe ninkii uu kurka gooye khalaas ninkaan iyo islaant midna waxba kama gelin isaga hadhow hadduu dilay dhab reerihii asagay qabsadeen reerihii ninka uu ka dhashay ninaad naga dishay he ani ninkaan edabdarru wadaa ka celinaya edabdarre ma naqaana annaga diyaa rabnaa qoladii gabadha ay ka dhalatay gabadhiinaan anigu badbaadinaya waxaas ma jiraana la yidhi diyada iska bixiniyo haddii kale adaa lagu dila diyuu bixiyey marka tiibuu ka gabayayaayo wuxuu leeyahay heedadaan badbaadiyey aniga sharaftooda iyo qiimahoodaan badbaadiyey dhibkii anuu igu soo noqday waaa waxaa la mid ahay loo aan la soo arooriyey ceel la keenay dibigiisu u soo ordaya biyihiibuu cabbay markiiba loodiina biyihiay diiday carabtaa waxay sheegataa looda markay biyo diidi jinniyaa kuruska ka saaranoo in laga garaaco mooye biyaha ma cabbayso haddii kuruska laga garaaco khalaas wey waa cabbi haddaba dibigii biyaha ma cabbino kuwaanna biyihii ma ay diidino mu'anafkiyaa biyaha diide kuwii la maalaya caanaha lahaa dibigaan aan la maalayninna hee biyihii waa iska cabbayba dibigaa kuruska laga garaacaya oo dibigaan maxaa loo garaacay wuu cabbaye isagaa la durayaayoo dhibaato la gaarsiinaya linafci hayrihi liyantafaca hayrihi heyrkii inuu ku intifaacaa la rabo ushaan dhacda ku dhici kuwaa mu'anafka ee kuruskooda jinnigii saarnaa inuu ka duulaan oo ay cabbaan marka heerkii asagaa la dhibay heyrkiisaana ku intifaacihay had anaa la idhibihay heyrkaygaana igu intifaacayoo qolaan badbaadiyey sharaftoodii intaasu ku wadaa inuu yidhaahdo